Waxaa si weyn looga dareemayaa suuqyada magaalada baydhabo sare u kaca ballaaran oo ku yimid qiimaha khudaarta ka dib roobab mahiigaan ah oo ka da'ay deegaano badan oo ay khudaartu uga timaado magaaladaasi roobabka ayaa saameyn xooggan ku yeeshay wadooyinkii ay soo mari jireen gaadiidkii keeni jiray khudaarta taasoo keentay sicir bararka ku yimid khudradda khudaarta suuqyada ka yaraatay islamarkaana sare u kacu ku yimid ayaa waxaa ka mid ah yaanyada liinta basasha iyo baradhada kuwaasoo dhammaantood muhiim u ahaa bulshada qaar ka mid ah ganacsatada khudaarta ee magaalada baydhabo ayaa haddaba ka warbixiyay sare u kaca ku yimid qiimaha khudaarta saameynta ay ku yeelatay ganacsigooda iyo waxa sababay khudaarta sii maridima qalagoosagal alxamdulilah maasha allah waa tankii rooba gal baawarkeeba saddex maalmood afar maalmood ajitaa ku jira taasna roob waa ma dhibaato kale ma jirto roobkaa saamaysiina waa lahaa khudaarta haddu gohongooyaas nyaanyada waay ambaago dhanaantu waay bambaalada waay kumbaago waay hadda gohon may sabe roobka sababe gornyooley ayo may waaha may hata jaree wal oo wal oo may leerahayus leeraw jidhirin meylo oo hata wal oo aynu galaana garbaasha baydhoo kamsar sida kamsar caleenta sida yaayada sida koostada sida may waaha barbarooniga sida basal ada way waahan yeena walaaw yara gohunta waayo baawarta ugu weynay xamuulka emeelyoha maraayaan baan lahay waayo may waahan sidioba way waahan waqtiyadan oo kale waayo guhaayan agaarka laakiin way waahan baydhoo garbaasha laka abuure waayo salaadiyalaka shaldhowde ada may waahan sida afar sac meel laka deeriyona iyadiyeeda walanku duganyin may waahan baawartii antamahan baha koranta raajo dheer laamaga maraayan waayo may waahan xamara isku galaayan afgo isku galaayan inta badan ada makuheesa khudaarta cagaarka iyo rootiga lay kuhees may waayo khudaarta wiinaytay oo shabaanaa lay raay makuheyan waa in sababe wadada oo dhiiqanayd yaan sababe laakiin sicir bararka loo hata ka kooymile nicmada ilaahay niisheeniya iyo ka goontaad walaahi may waahan waliyoda bil elayu isku dul qaadaan intii oo yeeyata waayo hata una cawisho kale una suu biyahna baan lahay kastoo aan faa'id faa'id faa'idad leh aan fadaha aragtay hadda walaan hortay yeelan aad aragayta bololu saameyntaas ee walkubiin ma leh xoolaga aad aragayta oroo taleekinga bololena saameyntaas akii filen sidaa daraadee wayba erilahay her nicmad ilaahay niishaaniya alxamdulilah ayaa erilahay wal dhibaato saas eba mana haysata qudaarta daan galaayan wayba kamid ee